بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa tasjiilaat ulhudaa alislaamiya duubista casharadaha diiniga alhudaa oo halkaynu kugu soo gudbinaya kitaab magaciisa la yidhaahdo usuulu sunna lisheekh axmed ibnu xambal kitaabka waxaa inoo akhrinaya fadiilatu shaykh cabdinaasir xaaji axmed xafidahu allahu tacaala kitaabka waxaa lagu akrinayaa masjid ulhudaa magaalada lascaanood maanta taariikhdu hijrigu tahay shan iyo tobankii bishii sagaalaad kun afar boqol iyo soddon taariikhdu milaadiguna ay ku beegan tahay shan shantii bishii sagaalaad labada kun iyo sagaalka tasjiilaat ulhudaa alislaamiya duubista cajaladaha diiniga alhudaa alhudaa wuxuu ku yaallaa gobolka sool magaalada lascaanood gaar ahaan kasoo horjeedka masaajidka weyn ee masjid ulhudaa taleefonkiisana uu yahay toddobaatan iyo shan afartan iyo shan siddeetan iyo afar hadeerna sheekh baan kusoo dhaweynayaa falyatafadal mashkuuran ma'juuran biidni illaah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد إن شاء الله تعالى ما أنت يوم يوم السبت أه بشنا أي تاي رمضان sanada hijiriyada kun afar boqol iyo soddonkii waxaynu bilaabi doonaa risaalada yara gaaban usuul sunna liaxmed ibni xambal aynu insha allahu tacaala aynu wadi doonaa inta ilaahay inooga simo waxaanu isku baraarujiyaynaa risaaladu waa risaalo yaroo kooban oo cilmi badan oo ictiqaadka ahlu sunnaha ay ku sugan yahay waxaa loo baahan yahay in la xifdiyo si fiican loo qabto waa la xifdin karaa marka in sha allahu tacaala taa lagu dadaalo maanta waxoogaa hordhaca baynu ka dhigaynaa fadhigeennan u horeeya dhammaanteen waxaynu ka dheregsannahay in qofku waxa uu bixiyo oo cumrigiisa iyo waqtigiisa uu ku bixiyo waxa ugu qiimo badan waa barashada cilmiga sharciga ah iyo beridiisa ku camalfalkiisa ku dhaqankiisa waa afdalu lcibaadaat cilmiga barashadiisu bal wuxuu ka fadli badan yahay nawaafisha waxyaabaha sunanta ah ama salaada sunnayaasha xagga salaad ha ahaato ama nawaafisha xagga soonka ha ahaato cilmiga barashadiisa ka fadli badan sababtoo ah nawaafishu ama sunnayaashu waa nafcigoodu waa qaasir oo wuxuu ku kooban yahay qofka samaynaya laakiin marka laga hadlayo cilmiga barashadiisa iyo baridiisu waa shay mutacadiya oo qofku marka uu waxbarto oo naftiisa uu jahliga ka saaro oo ku dhaqmo oo ummadda u sheego waa la intifaacsanaya oo ummaddii baa ka faa'iidaysanaysa asalna qofka waxaa waa jahli baa asal u ah oo marka hore jaahil baa tahay jahliga markaa inaad iska rafciso oo dadaal samaysa ayaa lagaa doonaya waa ka alla leh wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlaf'idata lacallakum tashkuruun markaad dhalatay waxaad soo baxday adan waxba garanaynin marka cilmigu waa shay la kasbado cilmigaasi sharciga ahi muhimmo aad u weyn buu leeyahay khayr aad u weyn buu leeyahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh noo sheegay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr la maago shay-an waa nakiro fii siyaaqi الsharطi waxay faa'idaynaysaa cumuum shay-an iyo khayran labaduba waxa weeye nakiro marka waxaa ku jira meesha khayrkaasi man yurid illaahu bihi khayran khayran qofki ilaahay la doono khayrkaas wuxuu noqonayaa khayray dunya waalaakhira ama khayr adduun ha ahaado ama khayr aakhira ha ahaado waxa weeyaan diintaas bay ku salaysan tahay barashadeeda cilmiga marka lasii kala qaadana waxaa la yidhahda alcilmu biاllaahi huwa ashrafu اlculuum ilaahay cilmiga ku saabsan oo tawxiidka ah ayaa wuxuu yahay culuumta ka ugu sharaf badan weeye oo waxay dhahdeen culumtu waa saddexoo culumta sharciga ahi cilmun biاllaah wa cilmun bidiin illaahi oo awaamirtiiyo nawaahida ah wixii lays amray iyo wixii lays ka reebay iyo cilmun biاljazaai yowmi alqiyaama abaalmarka qiyaame iyo waxa laysa siinayo barashadeed iyo ogaalkeed marka saddexdaas bay ku koobaan sida ibnuqayim nuuniyadiisa uu ku lahaa waalcilmu aqsaamun halaaثun maa laha من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني marka waxaa u fadli badan oo ugu sii fiican ugu firroon waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiisa oo marka caqiidada iyo tawxiidka oo ah taynu u jeednaa caqiido oo dhan maahe waa caqiidatu ahlusunna waljamaaca taas baa waxay tahay ta ugu muhiimsan ee la doonaya dadku inay fahmaan oo bartaan rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay in khilaaf iman doono oo caqiidada laysku qaban doono laysku khilaafi doono oo dad badani marka ay lumi doonaan qolana ay badbaadi doonto waxyaabaha lagu badbaadayaan rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee layna amray inaynu qabsanno isagaa inoo sheegay xadiidka cirbaad ibnu saariya ayaa u daliila oo uu leeyahay saxaabigaasi waana wacdiyey rasuulku mawcidatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun wuuna waaniyey rasuulku waana aada u xeeldheer oo laabtu ay la ruxanto oo ishu ay la ilmayso markaasaa waxaanu ku nihi rasuulka ilaahayow kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsina waxaad mooddaa inay tahay waano mid wax sagootinayo oo waxanbabixinaya ama dardaarmaya waanadiisoo kale weeye bal noo dardaarno wax noo sheeg uusiikum bitaqwa allah caza wajal wاsamci wاطaaca wain taamara calaykum cabdu xabashiyun fainahu man yacish fasayara اkhtilaafa kaiira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ rasuulku wuxuu amray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi taqwada ilaahay iyo alla kacabsi u faray iyo in ismaqal iyo kala dambayn ummadda islaamka ay la timaado hataa nin markaa xabashiya ummadda madaxa looga dhige wuxuu kaloo sheegay qofkii sii noolaadaa inuu arki doono khilaaf khilaafkaa uu sheegay rasuulku wuxuu ku daray wixii lagaga baxayey oo wuxuu yidhi waxaa qabsataan sunnahayga qabsada khulafaau raashidiin waddadoodii qabsada marka waa kitaabkii iyo sunnihii iyo manhajkii salafka oo saxaabadu waddaday mareen iyo waxay aaminsanaayeen xagga ictiqaadka iyo xagga suluugga iyo diinta say ugu dhaqmayeen halkaas baa laga eeganaya laga raacaya waxaa kale oo aynu soo qaadanaynaa xadiidu اliftiraaq oo isaguna ka warramay tafaruqu inuu iman doono qolo keliyina inay badbaadaysana uu sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh sataftariqu ummatii calى alaaثin وasabciina firqa kulluha fi الnaari ila waaxida wa hiya aljamaca saddex iyo toddobaatan kooxood ayaa loo qaybsami doonaa dhammaantoodna waxa weeyaan naartay gelayaan ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mid mooyaane wa hiya aljamaaca waa jamaaca ayuu rasuulku yidhi jamaacada riwaayad kale waxay leedahay man kaana calaa mili maa ana calayhi wa asxaabii waa kuwa ku taagan waxa anigiiyo asxaabtaydu maanta aanu ku sugannahay oo diin ah oo ictiqaad ah oo manhaj ah waa kitaabka iyo sunnaha iyo waddada saxaabada iyo salafku ay u mareen saa darteed in la daraaseeyo caqiidada ama tawxiidka oo markaynu ereyga caqiida iyo tawxiid leenahay muraadif baynu ka dhigaynaa isdab isku macno ah oo a'immadu way kala yar duwaanoo baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wejhi baa la yidhaahdaa oo caqiidada mararka qaarkood way ka caamsan tahay marka laga eego xagga mawduuca oo tawxiidkii baa juz noqonaya akhas noqonaya oo dee mid waliba caqiide marka la yidhaahdo tawxiidkina waa ku hoos jiraa ilaahay keligii la waaxidayey wixii kale masaa'il ah shubahaadka la radinaya ha ahaato masaa'ilka kale ee maaragtay caqiidada ku tacalluq ha ahaatee caqiide ay soo gelayaan haddii la mثلا الإimaن bالlahi ومalaaئikaتihi وkuتubihi وrusulihi والyوم الآkhir وباlqadr khayr وshar intaa la tilmaamo caqiide marka la leeyahay waa dalaalaة الmuطaabaقة ay intaaso dhan waa aqiidadii waa iimaanki waa caqiidadii baa la odhanaya tawxiidna waa tahay maarata dalaalaة اltizaam waxay dhahaan bay caqiidana kugu tusinaysa marka laakiin waxaynu ujeednaa markaynu caqiidaya tawxiid leenahay hadda isku macnun baynu ujeednaa in aqiidada caqiidada ahlu sunnaha markaa la barto oo la fahmo si loo badbaado arrintaasi waa arrin waajib ah maxaa barashada caqiidada iyo tawxiidka la bartaa uu waajib u yahay oo masaa'ilka kale ee diinta ka mida waa muhiimsan yahay waa arrin u baahan jawaabteeda kow waxay leenahay waxay muhim u tahay altawxiidu huwa algaayatu min khalqi اljinni waاlinsi horta tawxiidku waa hadafkii loo abuuray makhluuqa qoladaa jinka iyo insiga la yidhaahdo waxaa loo abuuray tawxiid baa loo abuuray ilahay waxidaan oo gartaan oo caabudaan ilahay baa wuxuu leeyay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun oo naasir asicdi wuxuu leeyahay markuu aayaddaa macnaynayo haadihi algaayatu alatii khalaqa allahu ljinna walinsa laha wabacaa jamiica arusuli yadcuuna ilayha wahiya cibaadaته almutadaminaةu limacrifatihi wa maxabatihi wuxuu yihi taasi waa qaayada ilaahay jin iyo insi u abuuray oo rususha loo soo diray dadka inay ugu yeedhaan waa cibaadadiisa oo shamlinaysa oo koobsanaysa limacrifatihi garashada ilahay la garto wa maxabatihi iyo jeclaanta alla la jeclaado walinaabati ilayhi isagoo loo noqdo waliqbaali calayhi allahoo xaggiisa loo la qaabilo oo ducada lala qaabilo oo maxaan ku dhahdaa cibaado o dhan xaggiisa loola jeesto waalciraadi camaa siwaah wixiisaa kaadhay oo laga jeesto wadalika mutawaqifun cala almacrifati billah arrintaasina waxay ku qotontaa oo ku taagan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala la garto fa ina tamaama alcibaada mutawaqifun cala almacrifati billah cibaadada dhammaystirankeedu iyo taamnimadeedu waxay salka ku haysaa ilaahay garashadii oo mar kastoo addoonku rabbigii uu garto kaana cibaadatu akmal cibaadadaas ugu dhammaystiran bay noqonaysa markaad ilaahay taqaan alle ku arkaya oo kuu jeeda markaad garato oo qalbigaaga arrintaas ay degto waad is ilaalinaysa markaad garato inuu yahay allah alla raxiima oo ghafuur ah naxariis badan dembiga dhaafa waxaad samaynaysaa dembi hadduu kaa dhaco waad noqonaysa illa waxaad og tahay alla dembiga dhaafa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican baa taqaana inu yahay ilaahay marka waxay muhiimadeedu tahay waa qaayadii laysu abuuray ilahay la caabudo allah garashadiisa marka meesha ku jirta waa qaayada altawxiidu huwa algaayatu min irsaali rusul waa yoolka ama hadafka laga leeyahay rususha lasoo dirayo oo ilaahay uunka u soo diray inay dadku ilaahay fahmaan oo rabbigooda caabudaan oo gartaan oo ku xidhmaan baa loo soo diray rususha walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wاjtanibu طaaguut wuxuu leeyay naasir alcaqli kitaabkiisa muqadimaat fi alahwaaءi wاliftiraad safxadda toddobaad an icbudu llaha qaacida ku fadhidaa buu leeyahayo waa taxqiiqu اtawxiidi wاlcaqiidati الsaliima waطaacati اllahi waاtibaaci sharcih an icbud اllah waa xaqiijinta tawxiidka laga dhabeeyo iyo caqiidada saxa ah iyo hogaansa ilaahay loo hogaansamo sharcigiisa wajtanibu طaaquutna waa qaacido kale oo waa tajanub اlahwaa wاliftiraaqi wاlbidac وما تؤول إليه من الشرك والكفر والظلم والفسق وقاعدة كلو يرى waxay keenaysaa in laga dheeraado wax allaaliya wixii ka soo horjeeda tawxiidka oo bidca ah oo dulmi ah oo fisqi ah oo shirki ah arrimahaas oo dhan in laga dheeraado ayay taa labaadna ku tusinaysaa marka tawxiidkiiba nafyi iyo ihbaat ayuu ka kooban yahay waxna waa diiday waxna waa sugay walidaalika buu yihi diintoo dhan baa jumlatan wa tafsiilan labadaa qaaciday ku wareegaysaa buuhi oo dadka waxaa loogu yeedhayaa labadaa rukni oo ah marka dacwadda la sheegayo waa taqriiru addiin waalcaqiida washariica in la sugo oo dadka lagu loo sugo oo la baro oo la fahansiiyo diinta iyo caqiidada iyo shareecada barashadeeda iyo beriddeeda iyo faafinteeda iyo kuxabalfalkeeda qaybta labaadna waxay noqonaysaa waa ximaayat اdiin wاlcaqiida diinta ilaalinteedii iyo caqiidada ilaalinteeda iyo shareecada ilaalinteeda iyo difaaceeda iyo wax allaale wixii ka soo horjeedo oo la radiyo waana manhajkii qur-aanku caynkaas uhaa walidalika bakr abu zayd wuxuu leeyahy risaalo yar oo qoray alraddu cala almukhaalifi min usuuli اlislaam qofka mukhaalifka oo la radiyaa usuusha islaamka ka mid tahay amaa inahu min abwaabi اljihaad bale waxa weeyaanba abwaabta jihaadka فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وحيبا لقول جهاد عرب كما كمدا marka waxay noqonaysaa wajtanibu taaquutka meesha u taallaado ka dheeraanshaha taaquutka laga dheeraanayo waxaa soo gelaya difaaci diintoo dhan oo ictiqaadka faasidka ah iyo inxiraafaadka maxaan ku dhahay khilaafsan manhaj ahlusunna waljamaaca ka hadalkiisu waa nooc ka mid ah maxaan ku dhahay tawxiidkii iyo ahamiyadiisu yeelanaya walidaalika qur-aanka o dhan manhajkiisa caynkaasa oo ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aanka markaad akhrido wuxuu ina tusaalaynayaa oo inooga dinayaa manaahij almushrikiin nimankii mushrikiinta manhajkoodii iyo kufriga ay kusu jiraan iyo dalaalkooda walaa tutic man akhfalna qalbahu can dikrina waatabaca hawaah wa kaana amruhu furutan qolaa lagaahadiya waxaa lagu leeyahay ateecin kuwaanu qalbigooda daboolay hawadooda raacay waa waa nooc digniina oo qolaa lagu diidan yaho lagaa ilaalinaya law kaana fiihima aalihatun ila allah lafasadata baa laleeyahay marka ilah keli inuu jiro ilahy kale aana jirin baa la caddaynaya wa qaaluu ittakhada allahu waladan subxaana huwa alghaniyu ictiqaadkooda maxaa baa la radinaya oo waxaa la tilmaamaya waxay aaminsan yihiin aan sax ahayn lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaahi masaajid waxaa la tilmaamaya waxyaabaha inxiraafsan ay samaynayaan oo inay xabaalahoodii maaragtay ka dhiganayaan masaajid iyo meelay ku tukadaan iyo ay wax ka dul dhisdhisayaan marka waxa weeyaan manhajka qur-aanka o dhan baa wuxuu yahay maxaanku idhahdaa qaabkaas u hadlaya o u socda oo rususha o dhan waxaa la soo dirabaa caynkaas ah in tawxiidkana la sugo wixii mudaadkiisa ka soo horjeeda bannaanka loo tuuro waxaa ahamiyaddiisa ku tusinaya tawxiidku waa huwa macnaa laa ilaaha ila allah macnaha laa ilaaha ila allah weeye tawxiidku oo sulaymaan ibn cabdillaahi al sheekh wuxuu leeyahay altawxiidu huwa macnaa laa ilaaha ila allah aladii madmuunuhu an laa yucbada ila allah laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal fadlan can gayrihima tawxiidku waxa weeyaan waa kelimatu laa ilaaha ila allah oo waxay koobsanaysaa uu yahay oo dimnisanaysaa allah mooyaane cid kale inaan la caabudin malak muqarab aan la caabudaynin malag la dhoweeyey nebi la soo diray ayaan la caabudaynin cid kalena warkeedaba reeb oo ilaahay markuu ahlu kitaabka la hadlayo rasuulka loo sheegayo waxyaabaha uu kula hadlayo ee la rabo inuu u sheego qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya u kaalaya yacani eray u kaalaya dhex inoo ah waa eray dhex inoo ahoo ina simaya ina kulligeenba qolana qola caabudi mayso an laa nacbuda ila allah waa tawxiidka tawxiidku waa sababun lidukhuuli cabdi اljanna waa sabab addoonkuu janno ku gelayo oo naar kaga badbaadiyo saas baa uu muhimo gaara u leeyahay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh waa ka xadiidka ku leh xadiidka cubaad ibnu saamit man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة calaa maa kaana min alcamal bukhaari muslim baa xadidka wariyey oo qofkii qira tawxiidka ilaahay kelinimadiisa qira isagoon waxba ku la wadaajinaynin nebiyullaahi muxamedna inuu addoonkii ilaahay iyo rasuulka ilaahay inuu yahay qira ciise inuu addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa yahay qira weliba eraygii maxaan ku dhahay ilaahay maryamo uu ku tuuray iyo ruux ilaahay abuuro xaggiisa ka timid inuu yahay qira jannadu inay xaq tahay qira naartu inay xaq tahay qira ilaahay jannada uu gelinaya iyadoo loo eegaya camalku marka isagu la yimi waxaa kaloo ka mid a xadiidka cutbaan bn maalik oo rasuulku yidhi faina allaha xarama cala annaar man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah yani ilaahay wuxuu ka xarimay naarta qofka kelimatu tawxiid la yimaada isagoo ku dalbaya ilaahay wejigiisa ku doonaya oo tawxiidka lagu badbaadayo ee janno lagu gelayo ee naarta lagaga badbaadaya maaha kelimad afka lagaga dhawaaqay oo eray ah ee axaadiista ka hadlaysa qawlka shahaada in lagu dhawaaqo meelo badan aad ku arkayso quyuudda kaley leedahay oo uu tilmaamay ibnu taymiya uu leeyahay ina hadihi alaxaadiid inamaa hiya fii man qaalaha wama ata calayha kamaa ja'at muqayada waa qofkii eryadaa la yimi oo ku dhawaaqay laakiin quyuuddeeda iyo dabaradeeda iyo waxyaabihi kale lagu xidhay wadataa qaalaha khaalisan min qalbih ereygaasu ku hadlay isagoo qalbiga yani ka run sheegaya ereyga ku dhawaaqiisa oo qalbiga ka yaqiinsan oo aan shakisnayn oo maaragtay la yimi waxa ay wadatay qofkaas baa marka jannadii gelaya saa darteed baa tawxiidku ama caqiidadu muhimadeeda gaarka ay leedahay tawxiidku waa sababun lilmni wasacaadati fi dunya waalaakhira sabab wuxuu yahay nabadgeliya xasilooni adduun iyo aakhiraba in la helo tawxiidka ayaa sabab u ah iyo caqiidada oo ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay sida uu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum almnu wahum muhtaduun kuwa iimaanka ilaahay rumeeyey oo iimaankoodii aan ku dheehin dulmi sida rasuulku ku fasiray dulmigana shirki baa loo jeeda ina ashirka la dulmun cadiim kuwaas baa nabadgelye amni iyo hanuunba kuwaas u sugnaaday oo xagga sacaadada iyo liibaantana ilahay waa sheegay subxaanaه wa tacala qur'aankiisa meelo badan walow ana ahla اlqurى aamanuu wاttaqow lafataxnaa calayhim barakaati min الsamاء waa kaala yihi subxana wa tacala dadka de meelaha degan qaryooyinka hadday ilahay rumayn lahayn iimaan saxa oo wanaagsan la iman lahaayeen iyo taqwo waxaan u furaynaa baa alla leeyahy subxana wa tacala samada ayaan uga furi lahayn yani nicamta iyo raxmaadka iyo khayraadka tawxiidku waa asaasu kullu falaaxin wa najaax liibaan kasta adduun iyo aakhiro iyo cizo iyo sharaf tawxiidka iyo caqiidada asal u ah falaa ciza walaa nasra lilmuslimiina ila biاlrujuuci ilaa diinihim wاltamasuki bicaqiidatihim saxiixa haddii cizo iyo sharaf la rabo iyo cadow la jebiyo laga adkaado iyo cizo muuqatoo daahira ummaddu inay hesho inay diinteeda u laabato oo ictiqaad saxiixa ay la timaado baa lagu gaadhaa taas laakiin tafaruqa iyo khilaafka iyo taxasubka iyo waxyaabaha fara badan ummadda dhexeeda yaalla waxa weeye waa waa calaamaadka haziimada oo cadowguna ummadda isu bahaysto oo la ysugu tago oo jabkoodu markaa uu muuqdo meel kasta ay ku burburaan waxa weeye sunnaha ilahay bay ka mid tahay waxa lagu guusha lagu helayana waa toosnaan iyo ictiqaad saxiixa kataba allahu laaglibanna ana warusulii waa kaala yihi subxana wa tacala ina allaha qawiyun casiiz waina jundana lahum lghaalibuun markaa dadka toosan oo ictiqaad saxiixa la yimi ilaahay ballan buu u qaaday inuu nasri iyo hiil iyo guul iyo cizo siiyo khuduurada shirkigu leeyahay baa waxay keenaysaa in xoog xoog la saaro tawxiidka si aan loogu dhicin shirki waayo shirkigu dembi la sameeye ka u weyn weeyaan oo inun badbadbaado leedahay haddii aad tawxiidka ku dhimatid inuu badbadbaado leedahay haba la soo ciqaabe laakiin shirki haddii meesha u yimaado oo qofku isagoo ilaahay cid la caabudaya uu ku dhinto qofkaasi rajo mala aakhiro ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa kaala yihi subxana wa tacala oo aayaddaas waxay caddaynaysaa shirkigu inuu yahay dembi la sameeye ka u weyn oo xadiisna wuxua man maata yushriku shay-an dakhala annaar qofka dhinta isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariik yeelaya wuxuuna ilaahay ku lamaaneeyey naarta ayuu gelayaa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ahamiyadda tawxiidka ku tusinaya tawxiidku waa sababulcisma fi dunya adduunkan inaad dhowrsoonaato cisma aad heshid xagga sharciga oo aad badbaadid tawxiidka asal u ah oo haddii aadan islaamin oo diinta soo gelin dee naftaadu khatar bay ku jirtaa oo rasuulku wuxu uhi umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluuha casabuu minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha inkastoo xadiidku yani cumuum uu yahay maksuus ah oo cid kastoo aan tawxiid la imaan lala dagaalamayn jizye iyo kuwa gaalada anwaaca laga soo rebaya ay jirto laakiin haddana waxa weeye tawxiidku waa shayga cismada ah ee qofka badbaadinaya adduunyada markuu ku nool yahay haddii kale waa ihaanaysan yahay haddaan lagu dilinna si kale ayaad u ihaanaysantahay waxaa kale oo ku tusaaraynaya tawxiidka ahamiyaddiisa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nagaadigi saddex iyo tobanka sannadood uu maka joogay dadka wuxuu u sheegayay oo barayay caqiidada kelimatu laa ilaaha ila allah ilaahay inuu keligii yahay taasaana marka mucdi ahayd tawxiidka oo diintii wixii aasaaska ahaa ee lagu dul dhisay camalkii waxay ahayd taas oo rasuulku saddex iyo tobankaas sannadood tawxiidku ku baaqayey oo lagula dagaalamayey oo lagaga hor yimi oo dhibaato dhan loo mariyey bal wuxuu leeyahay ibnulqayim qur-aanka oo dhan alqur'aanu min awalihi ilaa aakhirihi da'watu ila tawxiid qur-aanka dhammaantied xagga hore ka soo bilaway xagga u dambaysa wuxuu ku yeedhayaa buu uhi tawxiidka wuxuu uhi ina kula aayatin fi lqur'aani fa hiya mutadaminatun litawxiidi shaahidatun bih aayad kastoo qur-aanka ka midii waxay koobsanaysaa oo caloosha ku wadataa ku sidataa tawxiidka shaahidatun bihi tawxiidkay markhaati ka tahay daaciyatun ilayhi si ay ku yeedhaysaa faina alqur'aana imaa khabarun can illahi wa asmaa'ihi wa sifaatih qur-aanku ama waa war ilaahay laga warramayo tilmaamaa uu leeyahay iyo magacaantiisa iyo wa afcaalihi afcaashiisa fahuwa tawxiidu lcilmi alkhabari ayaa leeyaha kaas wa imaa dacwatun ilaa cibaadatihi waxdah laa shariika lah wa khalci kula maa yacbudu min duunihi fahuwa tawxiidu iraadiyu alabiy ama wuxuu ku yeedhaya waa qur-aan ku yeedhaya ilaahay keligii in la caabudo oo wax kastoo ilaahay sukadii la caabudona la tuuro kaasna waa tawxiidkii tawxiid aluluhiya ama tawxiid alcibaada la odhanaya tawxiid alab wa imaa amrun wa nahyun wa ilzaamun biaacati ama qur-aanku wuxuu ka warramayaa amar iyo reebitaan waxbuu kaa reebayaa waxbaa lagu farayaa fa hiya xuquuqu tawxiidi wa mukamilaati xuquuqdii tawxiidka wey tawxiidka xuquuqda ka dhalanaysay iyo waxyaabii dhammaystiraya tawxiidku inuu taam noqdo ayay noqonaysa wa imaa khabarun can karaamati illahi liahli tawxiidi wa aacati ama waa war laga warramayo karaamayn la karaamaynayo la maamuusayo dadkii ahlu tawxiidka ee aacada lahaa hadal aad u dheer ayuu ka warramay oo markaa ku tusinaya in qur-aanka o dhan tawxiidka ku dhawaaqay waxaa ahamiyadda tawxiidka ku tusinaya rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh kaana yurabbi asxaabahu cala atawxiid mundu siqar saxaabada wuxuu ku rabayn jiray rasuulku iyagoo yaryar dhallaanka ama dalka yaryar ee maaragtay muslimiinta ka mid ah wuxuu ku rabayn jiray tawxiidka oo xadiidkii cabdillahi bni cabaas markuu la hadlayey oo ula cabdillahi bni cabaas kuntu khalfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayaan xagga dambe ka fuushanaa gaayidku saaraa markaasu wuxu uhi yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak ida sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin biاllah waclam ana alumma low ijtamacat cala an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk hadalladaasoo tawxiida buu u sheegay wuxuu yihi wiiliow waxaan ku barayaa erayo ilaahay ilaasho alla isaga ku ilaalinaya alla ilaasho macnaheedu waxa weeye awaamirtiisa ilaasho nawaahidiisa ilaasho ka dheerow ilaahay waxaad ka helaysaa haddaad ilaashato tajidhu tujaag hortaaad ka helaysaa haddaad ilahay yani macnaha wuu ku aqbalaya alla subxaanahu wa tacala acmaasha oo waxaad weydiisto ku siinaya idaa sa'alta fas'al illaah waidaa istacanta fastacin billaah haddaad ilaahay cid wax su-aalaysa alla weydiiso cid kale ha ku daqaqamin xagga alla un fas'al illaah haddaad cid kaalmaysanayso fastacin biاllah alla subxaana wa tacala kaalmayso waa tawxiid uu baraya rasuulku wuxuu u sheegay weliba inaanu waxba ka baqan oo haddii ummadoo dhammi ay isu tagto inay wax ku yeelayso waxaan ilaahay kuu qorin kuma yeeli karaan hadday isu tagaan inay ku anfacaanna waxaan ilaahay kugu talagelin kuma siin karaan saasuu rasuulku baryay salawatu ullahi wasalam aley tawxiidka tawxiidku waa shayguu rasuulku asxaabta barayay an yabda'uu dacwatahum linnaasi bih inay dadka dacwadda ugu yeedhaanoo waxa u horreeya la gaadhsiinaya ummadda ee loo sheegayo inuu tawxiidka yahay oo xadiidkii mucaad markii yaman loo diray innaka ta'tii qawman min ahli kitaab falyakun awalu maa tadcuuhum ilayhi shahaadata an laa ilaaha ila allah yacni waxaad u tegi doontaa qolo ahlu kitaab ah ahlu kitaab waa alyahuud waannasaaraa waxa u horreeyaad ugu yeedhaa ha noqdo kelimatu tawxiid ha noqdo ka awiic wuxuu yidhi awal awalu waajibin calaa cabiidii macrifatu lilaahi bitasdiidi yacni shayga u horreeya waajibkaa qofka addoonka ilaahis inuu garto weliba macrifo saxa oo sawaab ah toosa inuu ilaahay u garto oo rumeeyo oo raaco waxaa waajiba annadar in la fakero oo wax la raadiyo ayaa waajib ah meesha ma taala taas tawxiidku waa fitra marka hore baa ku dhashay fitradii markii hore ku sugnayd ee meesha ku dahsoonayd qalbigiisa un ti baa la kicinaya oo raba inaad sii usii sheegto oo sii bartid macnuu waa intaasu wuxuu leeyay markaa sheekhu islaam taymiya isagoo masaladaa ka hadlaya yani tawxiidku inuu yahay waxa u horreeya ummadda loo sheegayo waqad culima bidiraari min diini rasuuli waitafaqat calayhi اlumma calaa ana asla alislaami وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله waxaa daruur ahaan loo ogaaday xagga maaragtay manhajka rasuulka iyo risaalada laga ogaaday yani ummadduna ay isku waafaqday islaamka asalkiisu inuu yahay iyo waxa u horreeya dadka loogu yeedhaya kelimatu tawxiid kelimatu shahaada in lagu dhawaaqo ereygaa la yimaada u horreeya waxaa muhimo ka dhigaya tawxiidka barashadiisa intishaaru ahlbidac ahlubidacii oo intishaaray oo had iyo goor bidcaadu ay faafsan tahay mundu zaman qadiim oo ummadda ay dhex shirbaynayso oo bidcadaasi mar waxay noqon kartaa mid qofka keeni kartaba diinta inuu ka baxo oo ka saarta oo ku gaaloobo marna waxay keeni kartaa inay dhaawacdo tawxiidka saas darteed bidcada aynu istigar kor taagno oo bal taariikhdeeda bidcada nafteedu goorma inagu bilaabatay waa muhim in la sheega waxoogaa laga taabta oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh saddex iyo labaatan sannadood baa waxyu ku soo degayay oo uu saxaabadana u sheegayay wixii waxya ku yimaadaan ilaa diinta ilaahay dhammaystiray way soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diinan diintii markaa ilahay ugu taam yeelay oo nicmadii u dhammaystiray saxaabadanu qur-aankaasay maqlayeen oo faraha badanee soo degayey macnihiisana way fahmayeen way rumaynayeen dadkana way u sheegayeen xataa saxaabadu intay wax su-aaleen rasuulka oo su-aal ay weydiiyeenba way iska koobnayd isagoo cabdillahi bn cabbaas wuxuu leeyahayba maa ra'aytu qawman khayran min asxaabi rasuuli illahi sala alla alay slam maa sa'aluuhu ila can alaaa casharata mas'ala xataa qubida kulluhuna fi lqur'aan yani ibnuqayim baa kitabkiisa iclaam lmuwaqaciin mujaladka waa safxadda koobay tobaad wuxuu leeyahay hadalkaa ibnu cabbaas soo guurinaya wuxuu leeyahay saxaabada wax ka fiican maa aragoo dhowr iyo toban mas'alo unbay rasuulka weydiiyey ilaa markaa naftaba laga qabtay oo dhammaantoodna qur-aanka ku sugan yahay yas'aluunaka can ilmaxiidi wayas'aluunaka can ishahri alxaraam yas'aluunaka can ilyataama hadallada noocaasa oo iska kooban wax caqiide ahoo khilaaf ka jira ila rasuulka wax walba caddeeyey ma jirin bal had maalin maalmaha ka mid oo waxoogaa qadarka saxaabadu ay ku yar murmeen xadiidka cabdillahi bni camr bni caas uu warinayo oo imaam axmedna uu soo saaray sanadkiisu inu xasan yahay aad buu uga cadhoodo waa ka reebay inay dhex galaan arrimahaas oo wuxuu yidhi kharaja rasuulkii waa soo baxay wahum yatanaasacuuna fi lqadr qadarka iyagoo ku doodaya aayaadkii bi hada umirtum aw bi hada wukiltum an tadribuu kitaab allahi bacdahu bibacdin unduruu ilaa ma umirtum bihi faatabicuuhu wamaa nuhiitum canhu fajtanibuuh ma saasaa laydin laydinku amray ma saasaa laydin wakiishay inaad kitaabka isku garaacdaan aayaadkiisii wixii laydin faray eega oo raaca wixiida laydinka reebayna ka joogsada oo ka taga saas buu ku yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin waxaa iska bilowdeen dee zakaadku way iska jireenoo dee nin nin rasuulku tilmaamayay sida ninkii dulkhuwaysara oo kale oo rasuulku markuu wax qaybinayey oo hanaa'imka uu qaybinayey uu yihi icdil yaa rasuul allah rasuulku markaa tilmaamuu ka sii bixiyey iyo bidcadu meeshay ka imanso inay soo bixi doonto bidco ulaa ninkani waxaa nasligiisa iyo tarankiisa ka soo bixi doona kuwa maaragtay qur-aanka akhriyaya oo laa yujaawisu xanaajirahum oo markaa dee lagu fasirayey khawaarijtuu rasuulku sii ishaaray taasi markaa way jirtay oo nasaqaadkaas ama tilma waxyaabaha yarre maaragtay bidha- bidhaamay bidhaamaya way iska jirta laakiin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh markuu uu caddeeyey xaqi waa lagu dhaqmay wax bidca la yidhahdana meesha ma jirin shirki iyo gaalibana meesha waa ka baxeen fii awaakhiri xayaatihi oo in yar geeridiisa ka dhinnayd baa waxaa soo baxay dad nebinimo sheegtay baa atraafta jaziirada musaylama oo ninkii musaylmat alxanafi yamaamo waa kii isagu sheegtay uu nebi yahay طuleyxat alasadi oo xagga waqooyiga jaziira- jaziirada isna ka soo baxay sajaax oo xagga qorxa ka soo baxay jaziiratu carab iyana maaragtay ee sheegatay waxaa la yidhahdo nebinimo aswad alcansi oo yaman ka sheegtay waxyaabahaasa marka waxay ahaayeen waxyaabo yani ama rasuulka dabadiisii ama khawaatim xayaati aw awaakhir xayaati wax soo baxay ahaa zamankii saxaabadana abubakar iyo cumar qudheeda waxaad moodaa bidca intishaartay oo muuqatay inaana jira allahuma ilaa riddadii haddii laga soo qaado oo dee dad ridooba diinta ka baxay jireen zamanka abubakar sidiiq iyana markiiba dee maarata lasoo afjaray laakiin hijiriyadu markay ka bilowatay toddobiyo soddonkii hijiriyada ilaa boqolkii dhammaystirkeeda intaa ayaa xilligaasaa bidcadu ama bidcooyinku taariikhdoodu ay ahaayeen soo bilowday oo ru'uusulbidac waxaa u horraysay baa la yidhaha khawaarijta nimanka la yidhaahdo oo wakhtigii taxkiimka saxaabadu markii fitantii dhacday oo la yidhi arrinta baraggii saxaabada rag ka mida loo saaray in arrinta la dhex galo oo muslimiinta la kala eego arrinkooda markaasaa majmuuco ay fallaagowday khawaarij la baxay oo yidhi maaragtay waa la gaalay mar haddiiba diintii rag loo diray oo la yidhi hebel iyo hebel arrinta ha eegeen waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ayay qabsadeenoo dadkaasi waa gaaloobeen bay yidhahdeen markaase waxayna banneeyeen in lagu bixi karo oo la dagaalami karo muslimiinta imaamka muslimka ah iyo dowladda islaamka waxba in la dagaalamo dhiiggooda la xalaashado halkaasi ka bilaabatay macaasin wax lagu gaalay si ay aamineen marka niman khawaarij la yidhaahdo ayay ahaayeen kooxdii u horraysay ee fitan bilowday waxaa la yidhahda bidcada waxyaala lamaanayd oo aan ka fogeyn isku waqti ay ahaayeen bidcatu tashayuc oo kooxba iyaguna waxoogaa cali baanu jinaax siinayna bay yidhaahdeen oo markii hore waxaa ictiqaadaadkoodu wax koob kooban buu ahaa oo sina hadda kuwan raafidaya may ahayn markii hore laakiin ininkaari ku dhacdo oo yahuudi asalkiisu ahaa oo cabdillahi ibni saba la odhan jiray oo reer sanca ahaa oo khilaafadii cuhmaan soo islaamay islaamnimuu muujisay islaamnimana uga jeedee lakin wuxuu ka dan lahaa inuu diinta burburiyo ninkaas baa wuxuu iska dhigay inuu yahay nin aalubeytka jecel oo maaragtay rasuulka jecel oo saxaabada caynkaas markaasuu cali marka wuxuu sameeyey ninkaas inuu gaadhsiiyey markii dambe martabat luluhiya caliba inuu ilaahnimo gaadhsiin yahay ninkaasaa marka shiicadii mabda'an shiicada ninkii hirgeliyey ee dubaha ku dhuftay aada u hirgeliyey ninkaasu ah wakhtiyaashaasay bilaabatay waxaa kaloo in yar ka dambeysay bidcatu lqadariya bidcada la yidhaahdo oo waxaa la yidhahdaa awsaaci oo kale isagu wuxuu leeyahay awalu man nataqa fi lqadar rajul min ahli ciraaq yuqaalu lahu sawsan yani ninka magacaaleh ayaa u horraysay buu yihi waxaa bidca ku hadla nin nasraaniya oo kiristaana buu ahaa fa aslama uma tanasara wuu soo islamay dabeetana wuu yahu- kiristaankiisi ku noqday isagana waxaa ka qaatay macbad aljuhani oo kutubta waxaad ka arkaysaa macbad aljuhani baa u horreeyay wax qadarka ka hadla laakiin awsaaci saa uu soo naqlinaya macbad aljuhani ninkaasu ka qaatay buu yidhi oo macbad aljuhani markii dambe uu dee ka hadhi waayey ictiqaadkii faasidka ahaa oo xujadii lagu oogay waxaa dilay cabdimalik bin marwan waa la salbiyey sideetanka hijiriyada waa la dilay waxaa isna ka qaatay caqiidadaa xun khaylaan addimashqi ninkii la odhan jiray ayaa isagana ka qaatay oo qaarkood boqol iyo saddexdii mi hayse boqol iyo shantii labadaa mid ahaan baa isna la dilay oo hishaam bin cabdimalik ayaa wuxuu majlis weyn buu u qabto munaadara ah barota markood hala qanciyo masaa'ilka ee qofku hadduu bidcoobo oo meel xun wax bidca lagu gaaloobayo uu la yimaado xujadaa lagu oogaya maaha iska gaalaysiin iyo iska dil iyo saa maaha arrinku wuxuu sameeyey xujadii baa lagu oogay mac wuxuu culimo fara badan buu u fadhiisiyey majlis aad u ballaadhan munaadaro dheer baa laga galay markii waxba sayax ku duuli waayey waxba u qoy waayo halkiisa ka miisayo baa qoorta laga jaray ila waa mufside waa nin gaaloobe riddaa marka lagu xukumo qoorta laga gooy oo qadariyahaas markii hore duhuurkeedu wuxuu ahaa waxay waxay odhanayeen almru unuf oo macnaheedu yahay cilmi ilaahay oo horreeyey ma jiro waxyaabahan dhacdooyinka uunka ka dhacaya marka ay dhacaan unbuu ilaahay ogaanaya hore uma ogeyn oo marka waxay inkirayaan cilmiga ilaahay ee saabiq ee nusuusta qur-aanka iyo axaadiistu ay tilmaamayso arrintaasay inkirayeen waxay kaloo inkirayeen oo tilmaamayeen oo ama ay sugayeen qofkani isaga ayaa addoonku ficilkiisa samaysanaya oo khiyaarkiisa iyo wixii isagaa wata ilaahay wax salada ah ee mashiica markaa caam oo salada ilaahay kuleeyahy ma jirto isagaa qofka xumaan ka samaysanaya taas markaa qadariyadii bay ahayd waxaa iyana ka yar dambaysay bidcat lirjaa bidcada la yidhaahdo iyaguna odhanaya camalku iimaanka kama mid ahaa oo sida imaam albaqdaadi uu leeyahay wainamaa sumuu murjia liannahum akharuu lcamala can اliimaan iimaankii bay camalka ka fogeeyeen oo ka reebeen ka dimariyeen oo iyaduna raduficil bay ahayd oo takfiirkii khawaarijta ay wax takfiirisay oo macaasida wax ku gaalaysiisay ayaa kuwana xagga kale istaageen kuwan murjiaduna xagga kale istaageen oo mar hadduuba tawxiidkaa ku dhawaaqayo oo laa ilaha illa u yidhaha khalaas wuxuu doon ha walaaqto waana bani aadamku way iska dhici kartaado waxaan garanayaa waayihii takfiirku waddanka soo galeen dhowr sabciinaadkii ayaa markii la radinayey ayaa ragga qaarkood talaxatagooda waxaan xuustay ay yidhahdaan qofka soomaaligii isagaa gaaloobi karaba nin baa wuxuu odhan jiray naaskii hooyadii buu ka nuugay tawxiidka markaasalle waa gaal weligay ma gaaloobi karo markaa maogta haddii aad tadarufka sida kalena bani aadamku ma ogtahay wasadka waa laga yaaba inuu ka dheeliyo marka irjaaga waxaa keenay khawaarijta kufrisiinta ayaa dhinaca kale saydha kale loo baxay oo aimada qaarkood waxay qoraan ninkii u horreeyey irjaaga ku hadlay wuxuu alxasan ibnu maxamed ibn xanafiya xasan ibn maxamed ibn cali ibn xanafiya oo sagaal iyo sagaashan hijiriya dhintay laakiin ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu leeyahay irjaaga lagu tilmaamaya maaha irjaaga ahlu sunnuhu ay maagayaan isagu waxoogaa saxaabadii islaysay ee dagaalka gashay buu leeyahay nurji abubakar iyo cumar iyo qolyaha khilaafadoodu waanu ogollahaye laakiin kuwa kale nurji arrinkooda dib baanu isaga dhigaynaa oo mar ay dagaal ay galeen iyo arrinkood arrinkiisu saasu habay yidhaahdeen ma ahayn markaa irjaaga uu ka hadlaya irjaagan kale ee iimaanka camala ka saaraya maaha buu leeyahay markaa ibnu xajar fi tahdiibi tahdiib fitradaas marka boqolkaas sannadood saasay ahayd boqolka ilaa boqol iyo konton fitrada kale oo boqol ilaa boqol iyo konton waxaa aada u soo daahiray oona muuqatay afar nin ayaa iyana bidca aad u xoog la keenay mid wuxuu ahaa waasi ibnu cataa oo dhintay boqol iyo koob iyo soddonka hijiriyada oo ninkaasi waa ninkii mu'asiska u ahaa almuctazila haddaad maqasheen yacni daa'ifada muctasilada la yidhaahdo oo waa ninkii aasaasay oo markii la su'aalay qofku hadduu kabiiro ku dhaco dembi weyn zinu ku dhacay maalan yani waxbuu xaday xukunkiisu muxuu yahay oo xasanulbasri la weydiiyey isaguna majliska uu fadhiyey ayaa wuxuu yidhi wuu khilaafay sheekhiisii oo wuxuu yidhi waa manzilatun bayna almansilatayn qofkaasi gaalna maaha muslimna ma aha muminna maaha gaalna maaha waa meel dhexe kalabay dhexe buu fadhiyaa laakiin haddana waxa weeyaan naartuu gelayaa uu aaminsan yahay haddana waxaa kale marka laga eego kufriga xaggiisa ayuu markaad moodaa inuu la socdo marka ma'aalka dambe la eego iyo isagoo aaminsanaa maalan saxaabadii fitantii dhex martay labada qolo qolo ayaa faasiqiina buu ku xukumay oo markaa u jeedo inaan caddaaladooda ay burayso oo aanay ahayn markaa dad markaa muctabar xagga cadaaladda ka ah waasi bnu cataa baa la odhan jiray waxaa isaguna soo baxay oo isla xilli ay ahaayeen oo boqol iyo afar iyo labaatanka hijiriyada dhintay aljacad ibnu dirham nin la odhan jiray oo waxaa la yahahda waa ninkii u horreeyey ee ku hadlay qur'aanku inuu yahay waa makhluuq ilaahay ma hadlin buuhi qur-aankuna waa shay makhluuqoo sida qofka loo abuuray baa qur-aankana loo abuuray kaasina wuxuu ajacad ibnu dirham oo isna a'immadu markay ku xukumeen dilka oo bidcadiisu inay intishaarto laga baqay nin aimo raggii madaxdaa ka mid oo khaalid alqusari la odhan jiray ayaa uun maalin ciidayay daxuu taqabal allahu daxayaakum fa inii daxi bijacd jacad baa maantaan dilaya idinku idinka hawshina wata markaa ninkaana waa la dilay markii uu dee no ka soo noqon waayey bidcadiisa waxaa soo baxay nin kaloo isla la odhan jiray aljahm ibnu safwaan oo aaraadii jacad buu isaguna qaatay boqol iyo siddeed iyo labatanki ba isna la dilay aaraadii jacad buu qaatay sifaadki ilaahay buu diiday maxaan ku dhahay qur-aanku waa makhluuq buu yidhi waxyaaba badan buu ku hadlay isagana markii maxaan ku dhahdaa loo bandhigay ee lagala hadlay to soo noqon waa salab ibnu axwas nin la odhan jiray baa isagana raggii madaxda qoorta ka gooyey oo markaa aa'ifatu ljahmiya waa aa'ifada maqasheen ninkaasay ku abtirsanayaan oo jahmiyadu ayma fara badan ilaa shan boqoloo caalim buu leeyahy ibnuqayim baa gaalaysiisay walaqad taqallada kufruhum hamsuuna fi cashrin min alculamaai fi lbuldaani wallaalakaayu limaamu xakaahu canhumu bal qad xakaahu qablahu tabraani waa kii nuuniyadiisa ku lahaa ilaa konton toban lagu dhuftay waa shan boqol oo caalim baa markaa gaalaysiisay waxaana soo naqliyay laalakaa'i kitaabkiisa itiqaad usul ictiqaad ahli sunna waxaana uga horrey weliba tabraani baa ugu horreeyey fatrada boqol iyo konton hijiriyada ilaa laba boqol afar iyo soddon waxaad moodaa un wixii baa isqoray oo bidcooyinkii bilbilowdayba waxay ku saloobeen afar baa ru'uusu noqday alkhawaarij waashiica waalmuctasila waalmurji'a oo qolo warna intaa soo daa'ifo ay sii noqotay marka waxa weeyaan a'immadii salafka ahayd nimankaa ahlu bidcaha ah aad baa marka loo radiyey oo kutub badan looga qoray ama musanafaad waaweyn ha ahaadeen ama kuwa yaryar ha ahaadeen kutubta lagu radiyey way fara badan yihiin axmed ibnu xambal wuxuu leeyahay alraddu cala aljahmiya oo jahmiyada uu radiyey waxaa ka mid ah imaam albukhaari alradd cala aljahmiya waxaa ka mid ah alradd cala aljahmiya cuثmaan ibnu saciid addaarami ictiqaadka ahlu sunnaha bandhigiisa iyo waxyaabaha dawaa'iftaa lumay ee masaa'il badan ku lumay ama imaamada ha ahaato ama maxaan ku dhahdaa iimaan wax ka mid ahaato masaa'ilka faraha badan oo kitaabkan gudihiisa wax badan ugu tegi doono waxaa lagu soo bandhigay kutub fara badan oo kitaabka aynu hayna risaaladan aلsunة لaxmed بn xambal ay ka mid tahay aلsunة لabibakr bn asra buu ka mid yahay aلsunة لcabdillaahi bni axmed oo imaam axmed wiilkiisii uu alifay uu ka mid yahay aلsunة لmuxamed ibn nasr almirwasi uu ka mid yahay way fara badan yihin kutubta laga alifay marka kitaabkan wuxuu u alifan yahay waa xilligaas fatradaa uu sheekhu noolaa oo muddada maaragtay hadda aynu tilmaanee dambe waynu tarjumaysa ka hadli doonaaye boqol iyo afar iyo lixdankii u dhashay laba boqol iyo kob afartankina waa dhintay muddadaa dhexe yacani ayuu alifay oo bidacdaasna ay muntashir yihiin oo adduunku ay ku faafeen ayuu kitaabkan alifay sheekhuna waxay la tahay waa haniyun can tacriif baa la yidhahda waa axmed ibn maxamed ibn xambal alcadnaani alshaybaani abu cabdillahi almarwasi uma albaqdaadi waxaa la yidhahda hooyadii iyadoo caloosha ay ku sido ayay meesha marwo la yidhaahdo ay ka timi waxayna ku umushay baqdaad boqol iyo afar iyo lixdankii hijiradu ku dhashay markaa bishii rabiic alawal xoogaa taarikh saadaynu ka taabanno isagoo saddex jir ayaa aabihii dhintay hooyadii ayaa kafaalo qaadatay wuxuu aad ugu dadaalay waxbarashada cilmiga sida ibnu kaiir fi lbidaaya walnihaaya ayuu kaga hadlay ninka la yidhaahdo xaafid xaafid adahabi siyar aclaam anubala oo mujalada koobiy tobnaad buu si fiican ugu hadlay tarjamo aad u dheer tahdiibu tahdiibka qudhiis uu ku sugan yahay marka ibnu kaiir wuxuu leeyahy fakana awalu طalabihi lilxadiid wa awalu samaacihi min mashaayikhihi fi sanati mia wa sabca wamaaniin bilowgii cilmiga xadiidka iyo mashaayikhda inuu ka wariyo o axaadiidta ka dhegaysto boqol todobiyo sideetankiiba ahayd yaman intuu baqdaad iyo ciraaq ka yimi ayuu yaman usoo lugeeyey isagoo aan wax gaadiida haysan buu lug halka ka soo bilaabay laabudda min sancaa wain taala safar waa ninka laga sheegay waa loo hurtilayay mar in sancaan la istaaga buu yihi safarku ha dheeraadee illa waxaa jooga cabdirasaaq sancaani ayuu markaa u rixlay u qabtay sanca wuxuu joogay baa la yidhahdaa marka safarkaa dheer oo uu soo lugeeyey oo dhibaato aad u fara badani ay soo gaadhay xagga jirkiisa iyo caafimaadkiisa ilaa markii dambe makaw ku soo noqday la yidhi dhib badan baa ku soo gaadhay markaasuu yihi ma ahwana ma ahwana almashaqa فيma اstafadna min cabdiلرaزاq yani maxaa ka fudud mashaqada ee dhibka marka loo ego waxanu ka faa'idaysanay bu abdiلرaزاq katabna canhu xadيiث الزuhri عan salim بn cabdالlah عan abيه وxadيiث الزuhri عan سacيid بn muصayب عan abيه yani sanadkaasaa baan ka soo helay bu i axaadiiثa noocaasaan ka wariyey maxaad ka sheegaysaa bu i marka rafaadka jirka iyo xanuunka iyo waxaa iga soo gaadhay bui wuxuu wadamo aad u fara badan oo caalamka marka islaamka meelihii cawaasimta ah ee culimada iyo mashaayikhdu ay fadhiyeen dhammaantood dhul fara badan buu soo maray baa la yidhahdaa dhul aad u fara badan raggii ahli cilmiga uu ka faa'idaystayna aad bay u ixtiraami jireen oo waxaa sheekhiisii ahaa imaamu shaafici oo rixladii labaad uu la kulmay baqdaad boqol iyo sagaashanka hijiriyada isagoo ilaa dhowr iyo soddon jir ah ayaa wuxuu ku yidhi imaamu shaafici isagoo aad ula dhacsan aqoontiisa iyo cilmigiisa ya abaa abd cabdallah ya abaa cabdillah idaa saxa cindakum alxadiidu faaclimnii bihi adhabu ilayhi xijaaziyan kana aw shaamiyan aw ciraaqiyan aw yamaniyan yani haddii xadiidku agtaada ka ansaxo iisoo sheeg buu yidhi anna aan markaa ku tagay ama xijaaziyiintu ha wariyeen ama shaamiyiintu oo dee waxaa laga yaabaa qolyaha maalan aimada qaarkood qolaba qolada rijaashooda ayaa laga yaaba in hormarin jireen oo xijaaziyiinta oo xadiidka xijaaziyiintu ay warisa iyay kale ka hormarinayeen marka cid kastaaba ha warisee xadiidkii aad hayso iisoo sheeg buu yidhi oo ibnu kaiir oo arrintaa tacliiqinaya wuxuu yihi waqowlu shaaficiyi lahu hadihi lmaqaala tacdiimu liaxmed waijlaalun lahu waanahu cindahu bihadihi lmahaaba idaa saxaxa aw dacafa yurjacu ilayh yani imaamu shaafici wuxuu arkayay maqaaladaas waxaa ka muuqanaysa weynayn uu imaam axmed weynaynayo iyo inuu arkaya haddii xadiidka uu tasxiixiyo ama tadciifiyo in loo noqonayo oo marjicu yahay bay arrintaa laga qaadanaya mashaayikhda uu cilmiga axaadiidta ka wariyay bishir ibnu mufadal baa ka mid a ismaaciil ibnu culaya sufyaan ibnu cuyayna jariir ibnu cabdilxamiid yaxya ibnu saciid alqataan cabdirazaq asancaani cali ibnu cayaash alximsi imaam shaafici muctabar ibnu sulaymaan iyo rag aad u fara badan ayuu xadiid ka wariyey waxaa talaamiidiisa ah isagana wax ka wariyey imaam albukhaari iyo muslim iyo abu daawuud cabdiraxmaan ibnu mahdi imaam shaafici isagoo shiikhu abu isagana dana wax ka wariyey abulwaliid yaxya ibnu maciin cali ibnu madini raggaasoo dhan waxay ahaayeen raggii maxaan ku dhahdaa wax ka wariyey imaam axmed oo talaamiidda uu noqonayay xagga shahaadaadka iyo maaragtay shahaadooyinka uu haysto ee markhaati kaca ah cilmigiisu inuu cilmi sare yahay inuu akhlaaq wanaagsanay inuu dhaqan fiicnaa imaamu shaafici wuxuu yihi kharajtu min alciraaq famaa taraktu rajulan afdala walaa aclama walaa awraca walaa atqaa min axmed ibni xambal meeshii la odhan jiray wuhi ciraaq kamaan soo bixin buu yidhi oo kagamaan iman ninkaa ninka aqoon badan oo ka fadli badan oo ka taqwo badan wiilkiisoo cabdillahi ibni xambali wuxuu leeyahay qaala abi zurca abuuka yaxfadu alfa alfi xadiiin faqiila lahu wamaa yudriika qaala daakartuhu faakadtu calayhi alabwaab wuxuu yidhi ninka abu zurca la odhan jiray sheekhaasi aabbaha uu xifsanaa buu yidhi alf alf waa malyuun oo malyuunku luqada carabiga dee malyuun waa gadaal lafdi cusube kama mid aha luqada carabiga malyuun alf alf baa la odhanaya marka malyuuna xadiid ayuu xifdsanaa buu yidhi oo maxaa ku ogeystay baa inuu xifdsanaa wuxuu yidhi waan la mudaakarey abwaabtaasoo dhammaad dee igu akhriyey abwaabtii axaadiid saasaan ku gartay inuu korkacayo yaxya ibnu maciin wuxuu yidhi kana axmed ibnu xambal khisaalun maa ra'aytuha fii caalamin qat kana muxadian wakaana xaafidan wa kaana zaahidan wa kaana caaqilan tilmaamo aanan ku arag buu yihi aimada kale baan ku arkay oo nin muxadisa buu ahayo xadiidka aad u yaqaana xaafidna wuu ahaa nin zaahidana wuu ahaa weliba caaqil ah xagga xujada xujadiisa qawiga ah oo imaamu ahlu sunna ayaa la odhan jiray isagu rag isaga dhiciyay iyo waqtigiisii muctasilada oo aad u shaabacday oo nimankii cabaasiyiinta muctasim iyo ma'muun iyo ay bahasha intay xambaarteen isaga dambeeyeen oo niman inkaar ku dhacday oo khuraafa ah oo muctasilihii ay ku habeen nimankii madaxda afkaartaas baa dawladdii dhammayd muctasila ayay noqotay waddanka aysatay islaamka ay markaasaa muctasim baa wuxuu yidhi damcay nin cabdiraxmaan almuctasili ayuu yihi bal la doodoo la hadal ninkan markaasuu uhi maa taquulu fi lqur'aan war qur-aanka maxaad ka qabtaa axmedow markaasuu ka aamusay isagu su-aal kusoo celiyo wuxuu yidhi maa taquulu fii cilmi illaah adigu maxaad tidhi cilmiga ilaahay maxaad ka qabtaa isna waa aamusay kii muctasiliga axmed baa jawaabtiisa noqdo wuxuu yidhi ina alqur'aana min cilmi illaah faman zacma ana alqur'aana makhluuqun faqad zacma ana cilma allahi makhluuq waman qaala bidalika faqad kafar wuxuu yidhi waxa weeyaan buu yidhi qur'aanku cilmiga ilahay buu ka mid yahay qur'aanku qofka yidhahda marka qur'aanku waa makhluuq oo waa shay la abuuray sida bani aadamka loo abuuray oo kale waa qof sheegtay cilmigii ilaahay inuu yahay makhluuq macnaha dee sifadii ilaahay ila cilmiga ilahay waa waa waa min sifaati inay makhluuq tahay qofkii cayn kale waa kaafir buuri ninka muctasiliga baa kusoo noqdo wuxuu yidhi ina allaha kaana fi lazal walam yakun macahu lqur'aan ilahay markii horeba waa jiray isagoon qur-aankana jirin markaasaa wuxuu yidhi laqad qultu ina alqur'aana min cilmi illaah فإذا قال قائل كان الله ولا قرآن معه فكأنه قال كان الله ولا علم له meeladg bu gelya mogtay le wuxuu rabaa inuu luqluq ka helo waa jira ilaahay isagoan qur'aan ku jirin marka meesha muxuu rabaa ma fahanteen muxuu doonaya ya kaam inaan ahayn buu diidan yahay a markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi qur'aankani waa cilmiga ilaahay cilmiga ilahi u ka mid yahay haddii aad tidhaahdo qof uu yidhaahdo ilaahay baa jiray qur'aanna maciisa ma ahayn waxay ka dhigan tahay adigoo leh ilaahay baa jiray cilmina maciisa ma ahayn ile meesha waa laysjafaya ninkan meesha waxaa rabaa in laga dhaadhiciyo inuu yidhaahdo qur-aankani waa shay makhluuq ee ma aha hadalkii ilaahay ila ilahay weligii buu hadlaya ninkii muctasiliga markaa xidhan iyo wuxuu ku hadli garan waayo ya amiir almu'miniin hada mubtadicun buu ku hereystay ninkan waa nin bidcee meesha laga kaxayo marka dood aad u dheer bu nimankaa la garay kutub fara badan oo uu leeyahayna waa jirtaa musnadku u wen yahay kitaabu salaa kitaabu sunna kitaabu lwarac ayaa ka mid a xagga sabirkiisa iyo adkaysigiisa haddaynu wax ka soo qaadanno dee waa tii mixnadana soo mariyey oo ninkii ma'muun la odhan jiray alma'muun alcabaasi markii nimankii muctasilada ay ku habeen fikirkii muctasilada oo qur-aanku inuu yahay shay makhluuq oo la abuuray oo aan hadalkii ilaahay ahayn sifaatka ilahay oo la diiday ayaa mar wuxuu u soo faray isagoo maqan nin naa'iibkiisa oo isxaaq ibnu ibraahim la odhan jiray dadka inuu ugu yeedho arrintaas oo nimanka muxadisiinta a'immado dhan la jamciyo oo laga dhaadhiciyo fikirka ninkii diidana tallaabo adag laga qaado oo muratabka laga gooyo oo hadday xitaa keento in la laayo oo la xidho culays buu saaray marka raggii adugu wax uun iska cudur daartay iyo wax gabbada iyo iska noqdeen waxaa ku hadhay imaam axmed iyo maxamed ibnu nuux labadaasaa diido o yidhi qur-aanku waa kalaamka ilaahay isla soo taagay markii dambe ha loo kaxeeyo boqorkii ha loo diro ninkii diidiyey markii la kaxeeyey waxay idhahdeen meel dhexe iyadoo la sii wado oo ciidankii markaa lagu sii dhow yahay ayaa nin khaadim ahaadoo meesha u shaqaynayay malaa boqorka u shaqaynayey oo malaha sheekhana dee yani maaragtay u nasiix u ah oo ilmaynaya oo maradiisii darafka ilmada iskaga biinaya u yimi oo wuxuu yidhi waxaa igu adag buu yidhi waxaan waxaanan kaa qarin karayn oo ah in ninkii ma'muun qad salla sayfahu wa huwa yuqsim seeftii buu galka ka saaro wuxuu dhaartay haddii uu odhan waayo qur-aanku waa makhluuq in lam tujibhu ila alqawli bikhalqi alqur'aan layaqtulannaka bisayfihi yacni wuxuu ku dhaartay haddii aad ajiibi weydo qur-aanku inuu makhluuq yahay in seefta qoorta kaa goynayo buu dhaar ku maray halkana waa u socota xagga lagu wadaa la soco waxaa leeyahy markaa sida uu soo naqlinaya ibnu kaiir fidaaya wanihaaya iyo wuxuu leeyahay fajaha axmedu calaa rukbatayhi warafaca طarafayhi ilahay uu baryey allahuma fain yakun ilqur'aanu kalaamaka hayra makhluuqin fakfinaa maunatahu ilahu hadduu qur'aanka unu hadalkaagii yahay oo aanu makhluuq ahayn ninkaa dhibkiisa iga kaafi habeenkii baaba nafta laga qabtay baa layidhi oo wargeeriyaadkiiba subax habeenkiiba haanbarhkii baa geeridu u timo ninkii dhintay baa lay maamuun la odhan jiray laakiin maamuun miyay arrintu ku tegaysaa de waxaa ka dambeey muctasim oo kasii daran muctasim baa xilkii la wareegay markii halkii uu kasii bilaabo wuxuu yihi gudaha jeel ha lagu rido horta baro jeel ha lagu ubsado siddeed iyo labaatan bilood baa inta qayd lagu xidhay waxaa lagu xidhay waxa la yidhahdo biro culculus oo biraha ujiidisteedaaba xataa dhibaataa markaad soconayso waa biro waaweyn oo katiinada ah oo qafilale oo lugaha lagaga xidhayo oo dhulka la jidayo waaweyn oo marka doon meel loogu xidhayo kuwaas cagaa lagaga xidhay isagoo birahaas ku xidhan tahay bu wuxuu ahaa kaana imaaman biahli sijni imaamkii jeelka dadka jeelka ayuu tujinayay markaasaa waxaa loo soo gelinayay niman nimankan muctasilada ibn abi daauud ibn abi duaad iyo kuwa adugu aada fog ayaa loo soo dirayey oo la doodayey oo lahaa maaragtay la hadlo oo balkala hadla waxa kan markaasa isagoo xidhan buu la doodayey markuu doonta kaga adkaatana waxaa lagu bilaabay niman jallaadiyiin oo garaaca oo wuxuu ka sheekaynayaa ninka layihahdo siyar calaam nubala alxaafid adahabi wuxuu yihi intuu boqorkii soo dul taagay muctasim ayaa shaabuuggii lala dhacayey ayaa marka saa loogu dhufto mar lagu dhufto ayaa wuxuu ku leey shud qadaca allahu yaddag ku adkee gacanta alla kugooye markaasuu intuu u laba laxaadsado meeshii u dabays gacanta kugeeyo ku dhufanaya toddobiyo toban marka lagu dhuftay buu suuxay lugaana waa ka xidhan yahay saasaa loogu wadayey markaasaa bal marna inuu ka soo noqdo war ma ka soo noqonaysaa waxaa dhacday markii dambe in xitaa la keenay maxaan ku dhahdaa laga hoos saaray oo meeshii isagoo si u xidhan la keenay boqorkii la hor keenay oo loo jamcinayo munaadaro loogu keenay nimankii maaragtay dee muctasilada ahaa meel buu iska marinayay wadacad adugu sidii waa ti marka dambe alla subxaana wa tacaala muctasibkiina isna sidii buu ku tegey oo ilaahay subxaana wa tacaala meeshii waa ka qaaday markii dambe mutawakil baa la weelay waa ahlu sunna ahoo ilaahay subxaana wa tacaala sharkii muctasilor meesha waa ka baxnay ahlu sunnaah oo maaragtay madhabkii ku socdaas xaqa ahaa ayaa meeshii la wareegay iyadoo waxaasoo dhiba loo geystay oo saa loo dhibaatayna haddana nimankii caynkaasa ilaahay buu bari uu tara xumayey ilahay uu naxariisto u dambi dhaafo oo wax uurxuma iyo xiqdi iyo colaad iyo waxba kamay geyn niman iska jaahiliina oo niman maaragtay culama oo muctasilankaana ku dhacday inay ninkaa lumi ninkaa lumi ninkaa lumiyeen oo culamo ahaayna ku hareeraysnaayeen buu markaa u arkayay xagga zuhdigiisa markuu imaamu shaafici uu u soo bandhigay oo ku yidhi haarun rashiidi baa wuxuu ku yidhi amiir almu'miniinow shaafici baa ku leh maxaad yaman qaadi ugu diri weyde markaasaa wuxuu ku yidhi bal adigu nin aan xilka u dhiibno soo magacow soo soo door markaasuu axmed ibnu xambalo wax ka akhrisan jiray oo u imanayay buu u yeedhay markaasuu yidhi inaad yaman qaadi ka noqoto ka warran wuxuu yidhi waxaan kugu imanayay wuhi intaa inaan cilmi kaa faa'iidaysto adduunka markaa iga iga zuhdi geliya haddii aanan markaa lowla alcilm cilmigaan kaa baranay haddaanay jir lahayn buu yidhi lamaa kallamtuka bacda alyowm maanta wax ka daba kulama hadleen buu yidhi ninkaakan qaadiga ii diraya maanta kabacdi kulama hadleen laakiin cilmigaan kaa faa'iidaysanaya iyo sheekhayga aad tahay baan kugu dhawraya arrintaa inuu aad uga xumaaday uu leeyahay maaragtay qaadi noqo marka dee qaadi waa la noqon karaa waana masalo sharciya laakiin zuhdi iyo warac iyo iska maaragtay naftiisa dhowristeed ayay ka ahayd imaam axmed marka wuxuu dhintay baa layahay taarikhdu marka laba boqol iyo koob iyo afartanka hijiriyada rabiiculawal bishii la odhanayey janaasadiisa way isku khilaafeen inta soo xaadirtay qaar waxay leeyihin alfay alf wa khamsamiyat alf laa malyan iyo shan boqol oo kun ayaa janaazadii soo xaadiray kuwa u yeereeyey waxay dhahdeen sideed boqol oo kun bay ahaayeen ina amaanta iska idin wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka